Wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Gille Maxamed Aadan ayaa gaaray deegaanka Bulobartiri waqooyiga Kismaayo halkaas oo laga dhagax dhigay kanaalka waraabka beeraha ee Bulobartiri waxaana dhagax dhigga qayb ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Wasiirka Wasaaradda Biyaha, Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha, isku-duwaha mashruuca iyo agaasimayaal mashruuca kasoo kabashada xasaradaha ee loo soo gaabiyo SCRB ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland, Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka iyo Wasaaradda Maaliyadda ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya. Kanaalka waraabka beeraha deegaanada waqooyi oo cabirkiisu gaarayay lix kiiloomitir waxaa loogu talagalay in ay ka faa'iidaystaan dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo. Dhagax dhigga kadib Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Gille Maxamed Aadan ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo sidoo kale marxaladihii uu soo maray.
waxaan maanta halkan ku dhacdhigaynaa annagoo ka wakiila madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan iyo dhammaan xukuumadda kanaalkii weynaa ee luglow area ee boolabartire oo loogu talagalay inay ka faa'iidaysato ugu yaraan labaatan kun soddon kun oo qoys oo soomaali ah hadday tahay beero hadday tahay xoolo hadday tahay cabbitaan hadday tahay nolol magaalo muddo badan baa kanaalkan lagu qariibay shan sannadood baan daba joognay ilaahay baa ku mahadsan inoo suurageliyey maanta in shaqadiisii maanta la dhagax dhigo oo la bilaabo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynaynaa kuwo kale oo saga la mid a ama ka sii baaxad weyn in dalka laga hergeliyo inaan ka baxna baryada ujeeddadu ay dowladdu leedahay waxaa weeye webigiiyo geedaha madow inoo maraya dadkeenna inay halkaa ku qaqaawan yihiin oy habeenii maalin tuugsanayaan dowladda jubbaland kuma qanacsana waxaa halkaa ka muuqda afartanka kun kontonka kun ee qoys ee maanta luglow iyo eeriyadeeda ku dayacan ee soomaaliyeed ayadoo arrintaa ka duulaysaa juhdi badan la geliyey laga bilaabo madaxweyne ilaa wasiirada ku shaqada leh in kanaalkaani uu suura galo ilaahayna waa suuro geliyey waxaan rajaynayaa in laga faa'iidaysan doono